إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد casharka maydinka bilowday aayadda laba boqol iyo toddoba oo suuratulbaqara iina ka mid ah aayadda asharka ninka bilowda way ballahaytay sababu nusuul sababu nusuulshiga macnaha may bahayheen suheyb ibnu sinaan lankileera ay arruubi oo saxaabigii jaliilka haayey yaa may ka mid ahay muhaajiriintii maka aka haajireenoo madiine aga haajireen markii isu hijrooday yaa may gobadeena mushrikiinta macnahaas wuxun way jirdila kasuubiyan rafaadsadeen kabacda meerahin waana may hay lan taajir e wahaay xoolo le meera ana lan de-e wa aha were haddii aana siin roogano walma siin taraw dogow aha haddii aana siinku tabo maaragtay codowgin ana kaboono wal dhabe haddaana siin weelo koro malewer anaybilan oo hoolgab ahoo dog e wa aha kowdha idhaafo weeray weli hoole e ana lahana la wareega arinteedahay tiyaaka ogolaadeen xoolagiishee la wareegeen usuuna fasaxay hijradiis madiini horan dhimaastiradi marka aayaddu si ka hadalo haysa fiiri qaala tacaala ilaahay meelay wa min annaasi dadka may ka mid ee man yashri nafsahu low naftis oo iibsiday oo naftis ha furuday fii daacatillaahi naftiska iibiyey ibtiqaa'a mardaatillaahi ilaahay rilladiisii dalabowshe daraadiya wahuwa suhaybun lamaa aadaahu lmushrikuun haajara ila almadiina wa taraka lahum maalahu wali hantee usalahaya naftiska gadadi man yashri nafsahu ibtiqaa'a mardaatillaahi reer madiini ambahi ilaahay maray wallaahu alliwiina ra'uufum allihii inturow badamu bilcibaadi addoomanka allihii inturow badamu xaytu arshadahum limaa fiihi ridaahu waay oo ilaahay addoomanka ka hanuuniyey wali owsa raallaka kanagada lahaay wa min annaasi dadka may kamidee man yashri nafsahu low naftis gadadaayo wali xoolee usulahaya naftiska furudi suhib ibtiqaa'a mardaatillaahi ilaahay rilladiisii dalabowshana naftis indhiiba waay may kale leeray aayadda sabab nasuulje laga sheegay cali ibnu abi taalib hamiinkii nabaga hijrooday gogolii nabaga jiifadaay go-gii nabaga habowgidaay yaa haboogay leeray nabaga hamiig midooba maka kabahay ogtaa sidiyo gaalada angmaleeyan mar kasta iyo si anfiiriyanba inay nabaga gogolo jiifiyo angmaleeyan way cali marka gogoliyadahay tiya jiifidii naftiisa ilaahay daraadis indhiibi gaaladayna walmandhigna markii dambe taasna yeena wal ereh wallaahu ilaahay macbuda ra'uufun allihii in naxariso badno unturow badamo bilcibaadi addoomanka allihii in naxarisaaw yaa ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafata walaa tattabicuu khuduwaati shayطaani inahu lakum caduwa mubiin aayaddan yana sabab nusuula lahayti sabab nusuul jee way bahaayeen cabdullaahi ibnu salaam saxaabigii oo israa'iiliga hay iyo dad usula mid haay reer israa'iil haayeen ah islaameen markii oo islaamnimadii hagaleen waxyaabihii oo diintii yahuudiyada laka wiinayay sida maalintii sabto oo kale ya wiinayow nagadeen eehan hilibka geeli iniyoo aaman caanadii geelin iniyoo dhammaanna ka hadeen sababku ay lanka israa'iiliga ama yahuudka amay baxaaramka haye islaamnimada ka hor inii hilib geel aamo ama caano geel usa dhamma xaaramo ka hayte oo aboosho oo israa'iila wax iska xarami awlaadiyona walka xarami marka markii oo ha islaamno islaamnimadiiyo ha galeen yaa hilibkii geel iyo caanadii geel ka hadow oo kale nagdeen markaasa aayadun ha degti fiiri qaala tacaala ilaahay mare yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alli inaba rumeeyenow udkhuluu gala fi salmi fi silmi islaamnimada gala kaafatan haaliya ata islaamnimada dhammaantiya islaamnimada axkaamtiya oo dhon qaadada waliley maahane ha islaame waana sabti wiinaye ama ha islaama hilibgeel iyo caanigeenna maku dhawaadaw ma ogoltaas islaamnimada oo dhan wada qaadada wa walaa tatabicuu unkateen khuduwaati shaydaani shaydaanka tillaabooyinshii oo duruga tasyiinihi lilmacaasiya wa shaydaanka qurxiyowje macaasiyadusu qurxiyaw wadooyinje inrateen may weele inahu shaydaanka lakum isan caduwan adowa siin iye adowkaasoo mubiinun oona id way adowtinimo oo geed lahankagabadaana ama sagiir gooriyay ee iyosinka dhexayta isnii ibliis iska ilaaliya maana marka ibliisku way bafadee xoolagii ka oo halaalla e birko inaad isku xarimto xoolaga ka baahnaato dantistaasuu taasa ka iidayside yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii allihii naba rumeeyenow udkhuluu gala fi silmi islaamnimada gala kaafatan xaaliyata islaamnimada dhammaantiiya wada qaadada wa yani islaam oo birko birko ee malfadaa lili islaamnimada haanoleyka qof siday birkoono dhaafee maya kaafatan lafada islaamnimada oo dhan gala wa lili axkaamtiya dhan maaragtay qubsada walaa tattabicuu inrateen khuduwaati shaydaani shaydaanka tillaabooyinshay inrateen bitafriiq yani shaydaanka mayba kiliya islaamnimada haan ihaan qobsay haan ihaan isku dhaafa kiliya aradaba malka dhaqmahay in isku shidayta isku dhaafa kiliya in islaamnimadii ada shal mirto fadowsa shaydaanka tan yadahayta inkuweelan wa inahu ibliiska cadowun lakum olasin ay mubiinun bayinu lcadaawati odowtinimadiisina tii idwe oo geedlanka gabadaan fain zalaltum haddii isin iilataanoo miltum isin iilataan can idukhuuli fiihi kaafa islaamkii oo dhan la qaadada haddii ka berantaan min bacdi maa jaa-adkum albayinaatu mucjizooyinkiiyo id edaayeen oo qur-aanka ama islaamka ini xaqiye edaanje markisinkooy ka bacdi isin ka berantaan macnaa si hadda dadka in badan yiin salaadalanka fadow khiyaarihii wal tukide wal isnikaaxe wal isgude hoobalanko la hadili maaragtay garaangarsiib iyo kafan iyo gaalhuwaalad iyo wala la weydiiyey islaamkii birku birku waay haddii saas weelangar ilaahay faclamu ogaada wadkinga gale isjaraw faclamu ogaada ana allaha ilaahay casiizun alla awood badan ini ayaa laa yucjizuhu shay-un ilaahay wal cajiz geliyaa ini injarnee can intiqaamihi minkum sinka aarsadowkiini ini ilaahay awood in lay ogaada waay xakiimun ini ayaa alla oo maamul wanaagsan ini ayaana ogaadaawo macnaha islaamkii dhammaanka qaadada waa lasan eri haddii islaamkii dhammaanka qaadada waytaan islaamkii birku dhaafow la nagada hadee ogaadow marka maaragtay wedkinga gale isjaraw macnaha ilaahay ini awoodlayaa walasakunowsanyo lan aragaane waana siinka aarsadaayo fi dunyaa waalaakhiraba siinka aarsadaw maskaxdinka ladaawa fain zalaltum miltum haddii isin iilataan islaamkii galowshii haddiisanka berintaan min bacdi maa jaa-adkum albayinaatu mucjizooyinkii id idaayen markiisinkooyan ka bacda calaa annahu xaqun wa islaamka ini xaqiyaa dhab iye markii idaantiyasinkooyti ka bacda haddii berintaan faclamuu ogaada ana allaha ilaahay casiizun alla awood badan ini iyaa xakiimun maamul wanaagsan iyo maskaxdingaladaaw hal yanduruuna sugaayana wal kalama sugaayana lanka diintuntan katabe may kala sugeewa masalan naba oo lahadiraa waa jare naba maxamed bacdijey mayaw kitaab kale kitaab qur-aanka bacdijey kooya waa jaree mayaw haddee lanka islaamka diidi talow may sugaayo cadaabma may kala sugeewa hal yanduruuna sugaayana ilaa an yaatiyahum allaahu ilaahay ini inkooyo oo qiyaamadii billa deero waayahay fii dulalin dalladiyaalo oo min alqamaami saxaab ah fiijiyanku kooyowa waalmalaa'ikatu malaa'igtina kooyto xisaabti qiyaama oo waqudiya alamru arrintiiba la taamweelo jinni inaar dadka lamba meel ilaahin xukumi lijiyey taasme may kala sugaayan wa ama hal yanduruuna sugaayana attaarikuuna addukhuula fiih diinta islaamka galowshee dadkii ka tabeen ilaa an yaatiyahum allaahu ey amruhu wa cadaabuhu ilaahay cadaab iyo ini inkooye maa may kala sugaayan fii dulalingna xaalo kusugunya cadaabka dalladyaalo ama daruuryaalo ama hoosinyaalo oo min alkhamaami saxaab ewa hadee saxaabka adiib ogta roob iyo walaalaka filadaaye si roob layo on filadaayan rid cadaab miilahanka ba tangeedee manaa may kala sugaayan laba kale haddii kareedkooya waa jareen kitaab kale haddii kareed hadigaa waa jareen maya waay marka lanka kitaab qur-aanka diidin hadda in cadaab ilaahay inkoo ima may kala suge waay walmalaa'ikatu malaa'igtina kooyto cadaabawsha onkoyti mana waqudiya alamru arrintiina taamnu weelo tamma amru ilaakim hilaagowshu arrintiisniye taam nagato laka takhalusayo la baabi'i maayo may kala sugaayan naba kale haddii kareedkooya waa jareen kitaab kale haddii kareed hadigaa waa jareen maya waay laakiin nabagan kitaabkan diidaya hadda cadaabma wal kale sugaamana waay wailallaahi eebbaweyne intikaa waa turjac alumuur umuur walbiya ata ilaahiya langnaga dooda fi laakhirati yaad aakhira khayd fayujaazii kullan bicamalihi ilaahay qof kasta camaljiya ka abaalmariye waay faman yacmal mihqaala daratin khayran yarahu waay waman yacmal mihqaala daratin sharan yarahu waay lamba abaaljiya la siiya sal bani israa'iila sal su-aal nabiyow bani israa'iil yacquub owlaadiis su-aalo may war sidaase kam aataynaahum intuunu siinay min aayatin aayad ee aayaddaasoo bayinatin oona cad oo muuqata bal aayadyo yoo haayan ilaahay sinsii ka warramaaba dhowa may ka mid ahay aayadoogaasi ka falaq ilbaxri badi oyoo lindhan balaay markii gaalka fircoon ayaa bursadaaye iyo badi kor surmaayeen hortiyoona badi riid yoona cadowgii ah ilaahay may baan waalay banu israa'iilkii badiya landhan balay badiya ku gudubeen waa ahayd oo cad way min aayatin bayina way feed fa bedeluuhaa aayadoogayo ilaahayse may ka bedeleena kufran gaalnimay ka bedeleen oo nabo maxameda diideen intaas nicmaa ilaahay hanwaali banu israa'iilkii nicmadaasi meeliyo ku shukriyaanoo ilaahay in naba jirrahaan la fadaaye gaalnimay ka bedeleen way hir nicmo adag la kasii hooba shukri iyo adag gaalnimo adag ka bedelo abaalja fiiri waman yubadil lankii bedelo nicmat allaahi ilaahay nicmadiisii shukrisha kufran gaalnimo ka bedelo min bacdi maa jaa-atu nicmada markii inkooyti ka bacda lankii oo ka bedelo gaalnimo yacnii jasaaro waa masalan ilaahay caafimaada ka sii owlaado ka sii maaragtay nicmo ilaahay ka sii inaad ka cibaadaysato la fadaay nicmadii yaadahay kamayn ideegsatay meel maaragtay macsiya maaha fa ina allaaha ilaahay shadiid lciqaab alla ciqaabtays daroomo lahu lankaas ciqaaba waay lankii nicmadii ilaahay ku shukriyowsha gaalnimo ka bedelada lanka u sugaa ilaahayse faylaan dhuujiya walile sal bani israa'iila yacquub owlaadiis warsoy nabiyow kam imisuu aataynaahum siinay min aayatin ah aayaddaasoo bayinatin id uma siini bal warsoy waay tawbiikan aadda canaan oyoo la canaanadaayoo laka jeeriyaw macnaha may nicma ilaahaysan sii oo isanka mahadii wayteen saas oo kale way maa nimankaas walwarsooy nabiyo walkiin faa'ideeyna ma ah naba ilahay walman faa'ideeyaan reed fa bedeluuhaa nicmadii yeedahaytiyoona ka bedeleenoo kufran gaalnimayoo ka bedelen bal nimcooyinkaasay su-aaley way yoona kufranimo ka bedeleen waman yubadil nicmat allah ilaahay nicmadiisii lanki bedelo shukrahaa way nicmada shukriya bedelo kufran gaalnimo ka bedelo way miilaad alxamdulilah arab hadday nicmada ilaahay kasi aad ku shukrii fadii aada ku shukrii fadii haddii jasaarnimo aada ka bedela min bacdi maa jaa-atu nicmadaasi markii inkooyki ka bacda lankii ka bedela shukriya kufranimo ka bedela fa ina allaha ilaahay shadiidu lciqaabi alla oo ciqaabtis daroomo lahu lankaasayn ciqaabaa waay zuyina liladiina haanimaylin qurxiyay kafaruu gaalooween min ahli maka wahayrihim waay gaaladii maka iyo keyrshow adan gaalo meelbiroog maylin qurxiyay alxayaati dunyaa noolalun addunya eed an jeeliyin waay ibliisa an qurxiyey wazayana lahum shaydaan addunyo la jeelasiye waay wafa axabuuhaa adduunyadiiyo jeeladeen gaalada wayasharuuna mayka jees jeesayaana gaalada tii hor itan hadi roogda min aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah iyoka jees jeeseen af lagaadayaayan hada adiiba aragtay in argagaxsi iyo sagawaye iyo muslimiinta mayalka adag iyo xagjar iyo mutadarifiin iyo wala ka sheeg sheegayaan welijoona saasahayaan wayasharuuna min aladiina aamanuu ka bilaalin wa camaarin wa suheybin dadkaasa ka jees jeesayaan wayatacalawna calayhim isku kormariyaayan weliba muslimiinta ininku korayna oo kale ilaahay maaray waladiina tagow dadki ilaahay ka obsadeen fawqahum gaalada ereentiyo wa naqada doonaan yoona yowma alqiyaamati maalinta qiyaama muminiinta jinaada jiran yoona naarta seedeen sid ilaahay maaray wallaahu eebbaweynaa yarziqu quudiyay arzaagay man yashaau lanki usafada muslum hawdhe gaal hawdhe wa macna lanki gaal nagadale beesaka dheriga inin qaadatay hoola helowd maylayka hirintaa doonisti ee mashii'idi ilaahay balfiri ahayd wallaahu ilaahiya laka eri yarzuqu quudiya arzaage man yashaau alla kare lanki usafada muslim gaal wali fadawaaday bikayri xisaabin xisaab laanga ilaahay quudiya maamalkan xisaabaad kale ilaahay hooba fadwaad risqan waasican wa risqoo waasa eh iyo ilaahay quudiya wa fil aakhiratiya lanka ilaahay inkaso oo heer jinaad nagada jinaado dhati arzaagdaska heleew oo fi dunyaawa addunyadu naftiya biilaahay lankifada quudiya laka bikayri xisaabin wa sid xoola helowsho maylay kihilintaa mashiiyada ila ilaahay hakiilafada bisa waa inaad kristaan nagato bahliyada hiriti shardama ah zuyina liladiina haaniyo kafaruu gaalooween alxayaatu dunyaa noolali addunyayaan leyn qurxiwa addunyalay banroorayaan laki wayasharuuna min aladiina aamanuu dadka mu'miniinteena af lagaadayaayan ka jees jeesayan xaqiraayan waaladiina taqow ashirka walmacaasi dadka mu'miniinta ee gaalnimada iyo macsiyada iska ilaaliyaan adduunyadu intiyo roogeen fawqahum gaalada intiyo ahaadeen ka kor maraayan laki yowma alqiyaama maalinta qiyaama oo gaalada heernaareed buwa jahnamaba ka jaraana dadkuna heer jinaad buwa jinaadiyo ba jaraana fawqahum yowma alqiyaama wallaahu ilaahay yarzuqu quudiyay man yashaau lanki usufado bikayri xisaabin waay hunguro oo dhan in xisaaban yaa la siiyee waay kaana naasu dadku way bahaayeenna min ladun aadam ilaa nuuxlik laha ka bilaaw ow nebi aadam oo laha ka deeri nebi nuuxo dadka may haayeenna ummatan waaxida ummutaliinta waaya oo mayla ka mid haysanaay cala aliimaani billaah ilaahay rumeeyushiiwa nabanu waktigi ilaah bilawtayogda gaalnimadu isanaman la aawiday madaasiha bilawtayogda naba aadan lah ka bilaaw ilaa naba noox dadka mu'miniin lay dhahay ummatan waaxida lay lahay fakhtalafuu fii zamaani nuux naba nuux geekijilay khilaafkooy oo bianna amana bacdu dadkii bacdajo ina rumeeyano naba nuux iyo raheen wa kafara bacdu nahaanuna gaali nagadeen khilaafka markaasaha bilaawday sid fabacata allaahu ilaahay way bahadiray annabiyiina nabiyaala ilaahay hadiri ilayhim dadkiiwa mubashiriina xaalihii oo ku bishaarayaayan nabiyaalka man aamana lankii rumeeyo biljannati inka bishaarayaayan oo lankii nabiyaalka ilaahay raho diinta xaqa ee raho heer jinaadu saasaanka bishaarayaayan wa mundiriina xaalihii oo ku digaayanoo wargeliyaayan macnaha man kafara lankii kufriyoona gaalo naqdoona binaariyo koonka digaayan wa waanzala ilaahay way bahandijiyey macahum nabiyaalka miijo way bahadijiyey alkitaaba alkutuba wahadijiye de nabaga nabay ataantii shilays maaragtay iritila kitaabada isoo walba ngudin oo far maran muddo horsee mal erne nabaga ilaahay wala hubeey macnaa kitaaba lahandijiyey oo umuddo ka maamulo waanzala macahum alkitaaba ilaahay kitaaba miciyo hadiye dalanku aragday jaahilooda khaliif ay tabalelera muddo dhahgalelera walbon goran waan aw khalif bilay taas malfado wa anzala ma'ahu nawyalka fiirib ilaahi may handigi alkitaaba laka lama mudun wala ku hogaamiyo la fadaa la kamaamul bil haqq dabnamiyan hakidigi kitaab oo haq eh li yahkuma nabad kasta in xukumo bihi kitaabka bayna an-nas dadka dhatiyo fiima ikhtalafu fihi dadka waliyo iska khilaafama walay dadka dhatiyo oo murun ee laysku qubsada nabaga ilaahay yalan la seeda nabageena sunu may ku xukume kitaabkiya ku xukume walaada kitaabka kolley wal akhriysade salaada laga tukide hooba hukun naqata malagadii odayaalka wal ha'ira ley kitaabkana ma helan sheena sunu waa kolley yaxkuma bayna annaasi dadka dhatiyo ini xukumo kitaabka ama nabaga fiima ikhtalafuu fiihi walay dadka iska khilaafamaada التئمة كتاب لنغدوا وما اختلف فيه في الدين دين كمسك خلافنا من بعد ما جاءتهم البينات مركيو معجزوين اتد انكوين بعد كتاب كمسك ما ضعفنا إلا الذين أوتوه ذاتك كتاب كاللسي إلا إسك خلافنا oo kitaabkii naftiisaaba haddana markii la baraday oo la fahmi iyo haddana kitaabkiyaaba laiska haysadaba salli infasire amba salli infasire waa khilaaf baa kuway kitaabkii dhatis way khir khilaafkaasiina walkale ma ari ilaahay baqiyan baynahum leewa xaasidnimo oo dadkii dhatiyo ahaatay dadkii kitaabkii foolba indiidi gaal way xaasidnimadiisi waaba edib dadkii kitaabka rumeeyan naftitiyo haddana may kuweyse firaq firaqa kuweys way muslimiinta hadii fiiri sunniyiin iyo shiici lakiley shiicida naftii haddana meegalaamud nagdaas marka ayna marka dulmadu wadada sidii xaqii nabo maxamed laakidiiray asxaabadii kitaabka han fahmeen nhayna lanka infahansan sida hadda shiicida oo kale dadka galdanyawa baqiyan baynahum saasu sidii macnaha culimmadii hore salafu saalax kitaabka infahmeen oo saxaabadii taabiciintii infahmeen qur-aanka ilaahay nhayna lanka infahansan waana muslim aha kale kaasu kan baqiyan bahaasinimada kan dulmi wedadkaas wey ini maaragtay muslimiinta lagu qabdugo matalan may kamid ah tafsiirka shiicida iyo fasiraayo in allah yaamurukum an tadbaxu baqaratan oo kale baqarada ma ereena aaisho likuweed oo kale aaisho in la gooriyo lak baqaratan neef loo-e iyo qof bini aadin e may macnaa dhatiyo yaalo wey marka baqiyan baynahum wey fahada allaahu aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyey mu'miniinta e ilaahay hanuuniyey lima khtalafuu fiihi waliyo iska khilaafeen oo min alxaqi xaqe e yo ilaahay ka hanuuniye macnaha kitaabkii fasiraadiisi hooba laysku qofsada dadka mu'miniinta e oo ilaahay toosiyey si oo xaqe e oo dhabte e yo ilaahay waafajiye biidnihi ilaahay idin jeelka ka hanuuniye rid maara ilaahay wallaahu eebiweynaa yahdi hanuuniyey man yashaau hidaayatahu lankiisu hanuun lafado ilaa siraadin jidhoo mustaqiimin toosan iyo ilaahay ka hanuuniye wama ikhtalafa fiihi kitaabka miska khilaafa min bacdi maa jaatum albayinaatu mucjizooyinka id id markiinkooyanka bacda ila aladiina haane la iska khilaafeen uutuuhu kitaabka la siiyey oo nabaga la handiri khilaafka koo hore dadka muslima naqdaan hanuno gaali naqdaayan haddana muslimiinta dhatiyo ma hakabaheeyee firgooyin oo qaldan ba habeeb haddana islaamkina sheegadaayan waana islaamka shaqanka lahayn khilaafka marka inta ka socda baqiyan baynahuma macnaa haasidnimo oo haan kitaabka khilaafi hijow haasidnimo hate dulmo iyo hijohaade fahadallaahu ilaahay hanuuni aladiina aamanuu dadka alla rumeeyeen lima khtalafuu fiihi waliyo iska khilaafino min alxaqi dhabte e yo ilaahay ka hanuuniyo yacni meeli layska khilaafay masalada dhabtee oo xaqiiqada ah dadka mu'miniinta iyo ilaahay ku toosiye biidnihi biiraadati ilaahay doonistiisii iyo waana kaka hanuuniye wa wallaahu ilaahay yahdii hanuuniyey man yashaau hidaayatahu lankiisa hanuun lafado ilaa siraadin jida ka hanuuniye jidkaasoo mustaqiimin toosan wey dariiq alxaq wey am xasibtum an tadkhulu ljanna aayadan yana sabab nusuulje way bahaayay dadka muslimiinta ee yaa marmaha la gudubtay dhibaato oo eedan daran sidii qaswadii la eraayay qaswatul ahzaab isbahaysigii walba gaale eh iyo madiinaha ka duulayeen iyada dhibaato culus iyo hanka ziyaadii muslimiinta iyada an qobsadeen baahana jartii iyada an argagaxay muslimiintii markaasa aayadda tan e wahadegta fiiri qaala tacaala ilaahay mare am xasibtum isin umalayteen haddadow mu'miniinta e an tadkhuluu ljannata in isin janno galaan walammaa ya'tikum xaalo isinkoo siinku kooynee matalu aladiina min qablikum dadkii isin siinku horey dhibaatadii ka dhiidi tullimid e oo dadkii hore may qobsaday mir marka fiiri masatun wayba taabatay umadoobi hore alba'saa'u faqiirnimo eed undarum alba'saau wayba shiddat lfaqri way walla qaada un lahayn waldarraa'u dhibaato oo jiri iyo xanuun iyo walsaase wele wazulzilu ummadoogi horow wal jiljile wal argagaxisiye xataa yaquula arasuulu rasuulkii oo rusulii hore ka mid haay iyo waladiina aamanuu macahu dadkii miciyay rumeeyeen ilaahiyoo ka eraano mataa nasrullaahi yoo ka eraan us ilaahay gargaarji amaninkooya dowku rafaana yoo ka eraan fa ujiibuu min qibalillaah ilaahay hijiya linka jawaabi fiiri maylari alaa hooyaay ina nasrallaahi ilaahay gargaarsheey qariibun itiyaanuhu kooyowshii kii hadhow yaleeri marka ummadoogii hore dhibaato heerkaas ee waa ka dhiyaasi markiioo iidan argagaxaano hataa rasuulkii iyo dadkii iyo hadalaano usu dhibaatadun intee liinka bahe mataa nasrullaahi iyo eraan usu ilaahay gargaarjiyay ame kooye ilaa heer maaragtay iyo meeli diiran maaragtay dhibaato ka dhiyaasi kabacdi ilaahay maynka jawaabay alaa ina nasrallaahi qariibun marka dadka muminiinta isina saas oo kalo walilay alaa ina nasrallaahi qariibun am xasibtum malaytan dadoo muminiinta eh an tadkhulu ljannata in isin jinno gallaan iyadoo dhibaato basinka dhinale jannaado ka aruurtaan an sugtiin wa walhal lamaa yaatikum sinka koyne mathalu ladiina dadkii wali kadhiyey oo kalow tabeeno min qablikum hortiin oo muminiintii hore mixnadii iyo rafaadkiiyo lukulumeen oo kale isinkoon lukulumn way masatum mayba taabatay muminiintii hore alba'saa'u faqiirnimo eed andorum walbaraa'u dhibaato jirir oo kale wazulzilu wal argagaxisay muminiintii hore xataa yaquula rasuul rasuulkii iyo waladiina aamanuu macahu dadkii muminiintii micijay haayeen ilaahiyo ka eraan rasuulkii horwaad iyo muminiintiisiyo ka eraanoo mataa yaatii nasrullah us ilaahay gargaarji ama ninkooye alladii wacadnaahu gargaarka ilaahaynin ballan qaaday usu waakiyo ka eran reed ilaahay hejiye maylanka jawaabay alaa ina nasrallaahi qariibun wasaasalanka jawaabi liki ilaahay gargaarshaykii hadhow yasaluunaka wayba ku su-aaladaana nabiyow maadaa yunfiquun walayoo dhiibayaan macnaa langa saxaabada nabaga ka mid haay leeraay camr ibn jamuuc leeraay lan oday e mayhaay oo maalqabeen e taajir e wahay nabaga ilaahay ankooy mare nabiyo wala ana dhiibaaw macnaha wal antee la-eg dhiibe nafaqada ana dhiibaaw dadka ana siyaayo haddan inka habboon sadaqaday inka habboon haaneew saase warse markaas aayada degta fiiri qaala tacaala yasaluunaka waybaka su-aaladaayana oo raga saxaabada ka mid ah maadaa yunfiquuna waliyoo dhiibi lahaayeen wal intee la ego iyo ay la siiyeen lama macnaa su-aali lama hayte walaana dhiiba intee la egyin lankaana see unka habboogna eeyo oo kale qul lahum nabiyahu dhe maa anfaqtum wal isin dhiibtano min khayrin wanaag ah wal yar iyo wal badan wali haadoba falilwaalidayni lamadii isinsiin dhaleen horta ka habboon wal aqrabiina haddana dadkii hibtida ee qaraabada e walaalka iyo walaalla iyo abtaga iyo eedida isaas oo kale iyo wal yataamaa awlaado ogoonta iyo haddana anka habboon wal masaakiini dadka danyarka ee waa anka habboon wabni sabiili wadadii igaarshilankii musaafurka ahay in la siiyo anka habboon khid ilaahay mare wamaa tafaluu wala isin suubidaano min khayrin wanaag ah infaaqin ow gayrihi wa sadaqaada dhiibtii ama walkal ada suubidi kheyr eh fa ina allaha ilaahay caliimun bihi maagaas ada suubidi ilaahay ogsinye bimacnaa fa mujaazin calayhi wa ilaahay waana koo abaalmariye wa marka sadaqahoob ada dhiibidaas wal alla wali ada helo korto la bahase la keeri yaraa-i badnaaba aynanka habboon la siiya ma aha falilwaalideyni hortaka bilaalile lamadii ada ka dhaleen adaya awka haddana qaraabada kihiji macnaa tii dadkan beeraayan beyre lansheen baahan bood malka dhiibo mahayne walaalkaba baahan ay dislaka qado helan kokal amay wal siyaas wal aqrabiina la kari qaraabada ka wal yataama haddana ogoonta masaakiinta dadka danyarka eh iyo wabni sabiili lanka musaafurka ee wadadii inisha musaafurka ho wal baabuurka rahwaaysanoo ama hoteelka isu barayaay beesadays la kafada waay dadkiyo haayana owlika ew fa ina allaha ilaahay caliimun bih ee wamaa tafcaluu wali isin dhiibtano min khayrin wanaaga oo maal dhiibteen ama maaragtay walkale isin suubidan oo kheyr eh fa ina allaha ilaahay caliimun bihi allihii og walaysan maartay soo bidaan way kutiba calaykum alqitaal intamayninka egac sharki tafsiirka qur-aanka kariimka wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu